Doqa degmada Boosaaso xasan cabdalla xasan ayaa kormeeray laamiga cusub ee Iskirawa, iskuulka sare ee Najax, iyo laamiga weyn ee xaafadda Baalala ee Boosaaso. Jidkan ayaa maraya meel gabagabe, walibana isu kumid ayaa ah ilaa afar laami oo la hormariyaya jidadka laamiga ee la hirgeliya xaafado degmada Boosaaso. Gudoomiyaha ayaa kormeerkan waliba ku heliyaya xildhibaano ku tirsan golaha deegaanka degmada Boosaaso, injineerada jidadkan dhisaya iyo shaqaale ku tirsan dowladda hoose ee degmada Boosaaso. Onkoreyntii waliba booqashada gudoomiyaha iyo dhismooyinka jidadka ku hadlaya injineerada Galanta Kahaya dhismooyinka.
waxaana soo booqday oo nagu soo booqday waddadan oo ah waddada isku xirta najax iyo laamida weyn maarayaha degmada boosaaso een, xasan cabdalla xasan Een, waddadan waxaan ahayd maalintii aan dhagax dhignay laba bilood ka hor labaatan iyo afartii bishii toddobaad Een, waa waddada afar boqol iyo labaatan mitir ah oo isku xirta iskuulka najax iyo laamiga weyn ee magaalada boosaaso Een, waddadu markii laga reebo basementigeeda iyo een, soilkii aan dhig- ciiddii aan dhignay iyo eh, aggregatekii waxaas waxay ka koobanta waxaa kaloo ku jira laba mataqaanaa irish karosin kaa hadda aan taagannahay iyo mid kaleeto oo xagga hore jira Ha, bundajiifa Een, labadaas bundajiif waddada ka kooban tahay baa- baa ka- baa ka mid ah yani waxyaabaha ku jira concreetka ah inta kaleeto waa asfalti Een, maanta waxaanu joognaa feeskii ugu dambeeyey oo gabagabada ahaa hadda waxaa socdaa galabtay buufiskii oo meeshii ugu dambeeyey maraya Gudoomiyaha degmada Boosaaso xasan cabdalla xasan yaa bogaadiyey shaqada bilaarin ee ku dareerta jidadka haansho ee degmada Boosaaso, haanas oo qayb uga qaadan doona horumarinta degmada.
waxaan galabta kormeer ugu himi ee, halwadanada wada wadada najax ee ah isku xidhka wadada najax iyo wadada bartamaha ah ee magaalada Ee, wadadatan wadda qiimo ugu fadhida magaalada weeye waxay isku xidhaysaa laba wado oo waaweynah isla markaasna waxay ka mid tahay wadooyin dhowr ah oo isku xidhaya laba wado oo laba dhinac ka maraya Ee, maadaama wadooyinka tooska u baxa oo ka taga ee maxaa la yidhahdaa xeebta ka taga ee beriga aada ay badan yihiin oo dhowr wado yihiin isla markaasna ay dheer yihiin waxaa loo baahday mar walba in laysku xidho wadooyinka si dhinac maraya waddada tan waxay ka mid tahay wadooyinka hadda gacanta lagu hayo ee socda qaarkood qaarna la dhameeyey oo ku- oo iyagu ah kuwo isku xidhaya wadooyinka magaalada Ee, aad iyo aad baan u faraxsanahay sidaas shaqa u socoto Ee, hawl fiican baa la qabtay Ee, waxayna hawshu maraysaa gabagabo runtiina kalsooni badan baa ku qabnaa shirkadda faraha ku haysa Ee, siday sheegeenna waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo in la furo khamiis soo socota haddii ilaahay idmo dhammaystiro shaqadeeda aad iyo aad baa mahadsan tihiin aad iyo aad Gudoomiyaha degmada Boosaaso ayaa waliba is sheegay in si dhaqso leh iyona saasaatow la dhisi doona jidad kale ee burbursan ee ku yaala degmada Boosaaso, haanas oona lankufadhi inay ku qayb qaadana shacabka ku nool degmada Boosaaso.